barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba waa khamiis bisha juunna waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jireedi kala socodsiinaya caashe ibraahin adan caashe cudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobbadan idin haynana waxaa ka mid ah diyaargarowga ciidda iyo sara u kaca dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqyada magaalooyinka kala duwan ee degaanada soomaalidu ku nooshahay iyo dunida muslimkaba meeshu ganacsi kaleete muxuuba heliba wuxuu ganacsan lahaa u ururi lahaaba isagaa gubayaba kaba soo qaad maanta yemani waxa uu gadaa yaanyo maalinkii oo dhan waxaa ka soo geli kara waa ama shan iyo toban dolar ama toban dolar laakiinse qaadka qofka gada halkii maalin waxaa laga yaabaa inuu baa- faa'iido in ka badan shan kun oo dolar qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaan sidoo kalena dhegaystayaal waxaan idiin haynaa dawaarlayaasha iyo macaamiishooda maxaa kala haysta warbixin ayaan idinka haynaa iminka qofka ballan u qaaday dhan buu kuu dhiibtay mid kale hadal dhan kuu dhiibtay ballan baad u qaaday mid kale hadal kuu dhiibtay ballan baad u wada qaaday mid walba waqtigiisa adigoo inaad rumayso ku tala jira ayaa waxaa dhacaysa mid aan wixiiba ogeyno isagoo keliya ahayn inuu kuu yimaado odhayala walaa aroos baan hay wal iminkaa ayadha soo ururinaya waa la biirinaya lacagtiina marka waqtigii aad qofkii hore ka iibisay dib baad haddana u iibisay
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warka caalamka ugu yaraan labaatan qof oo shacab ah ayaa ku dhintay kadib markii qarax miino uu haleelay baabuur ay saaraayeen oo marayay agagaarka la foole ee jidka isku xira muqdisho iyo afgooye mas-uuliyiinta degmada afgooye ayaa sheegay in baska qaraxa uu haleelay ay la socdeen dad ka badan labaatan qof dhammaantoodna ay ku dhinteen qaraxaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lala beegsaday baskaasi ay shacabku saaraayeen inkastoo al-shabaab ay beegsadaan ciidanka dowladda amisom iyo bartilmaameedyada dadka rayidka intaba wakaaladda wararka ee dalka turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay qaadeen howlgallo kala duwan oo ay ku ugaadhsanayaan dad loo tuhmayo in ay xidhiidholele yihiin ururka isis howlgalladan ayaa laga kala sameeyey istanbul iyo magaalada xeebta ku taalla ee izmir wakaaladda wararka ee dalka turkiga ayaa intaas ku dartay in mas-uuliyiinta ammaanku ay xabsiga dhigeen ilaa sagaal qof oo ku sugnaa magaalada izmir kuwaas oo lagu eedeynayo inay xidhiir la leeyihiin ururka isis gaar ahaan inay taageero uga fidiyaan dhinaca maalgelinta shaqa qorista ee, dagaalyahanada u dagaalama iyo weliba dhinaca logistigada
mar kale duhur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaa lagu jiraa ismaaciil oo tobankii dambe ee bishan barakaysan ee ramadaan sidoo kale waxaa soo dhow ciiddii waa welibana waxaan filayaa dee waxba mahadhin rabadaanti wixii la tiriyaa saasay u dhammaada marka toddobaadka dambe maalinay ahaataba haddii alla ka dhigo waxaa loo diyaar garoobayaa in la ciido waxaa dadku leeyihiin- damaashaadka daawada ciidda u dabaaldega soo dhow aad iyo aad aad iyo aad marka magaalooyin kala duwan oo dadka soomaalida ay ku nool yihiin waxaa xilligan dadku ay aad ugu dhaqaaqaan dhinaca suuqyada si ay ubadkooda ugu soo iibiyaan dhar iyo waxyaabaha ay uga farxinayaan iyo naftoodaba iyo sidii dee guryaha loo quruxsan lahaa maadaama dee bil dhan oo ramadaan lasoo soonaa la dabaaldegayo Marka- welibana buuqa iyo siciyaalka iyo Yes, dadka iyo waaba saal xilliga la isu dhex sawaxaanka lagu raaxaysto Aad iyo firimiga beeb wax walboo yarood lagu raaxaysanaya xilligaas Waxaan Waa xasuustaa maalin ilaahay barakeeyey hargeyso kale markaan joogay xiliyadan oo kale waxaa la xidhaa wadooyinka waaweyn Hay.
marka mar alla marka la gaadho dee galabtii oo kale waxaas odhanaysaa dadkan xay ku noolaayeen Hay, waa la isku soo baxaya.
magaaladii oo dhan baad eh, ma garanaysa xiliyadaas oo kale marka dadkan ganacsatada ah de- deegaano badan oo soomaali degtoba xilligan oo kale waa xiliyada dadka ganacsiguna ay dee dharkii iyo alaabooyinka iyo dee maasha allah saasaa laisku dhex maraya marka wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waxa uu dhex tegey suuqyada magaalada laascaanood waxa uuna dareenkooda wax ka weydiiyey qaar ka mid a dadka suuqa u yimid in ay dharka ciidda ka iibsadaan dhallinyaradu waxay jecel yihiin inay ciidaan een, ah, waxaan ku jirnaa xilliyadii ugu dambaysay bisha barakaysan ee rabadaan dharka qaababka ay jecel yihiin iyo in siday u ciidaan ayay v o a wax ka weydiisay ka waran maxaa iibsanaysaan بسم الله الرحمن الرحيم cabdikariim waa mahadsantahay magacay waa laa cabdisaaq jaac xuse cabdisaaq salgan run ahaantii waa ciiddii weynayd ciidul fitriga ahayd horta aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aanu ciidan ula dhiibsanayno marka waxaan jecel lahay seelbastool ka dambeeyo inaanu ku ciidno oo dee shaarar cusub iyo maadaama la naawilaya dhar cusub marka waxaan doonaynaa dee inaan farxad magaalada kula ciidno iyo iyo gobolka iyo iyo- iyo- iyo asxaabta dhammaan ka waran ciidda sanadkan dharku maqaaliba bal iga waran wallaahi cabdikaro dharku waa qaali maadaama dharku waa qaali maadaama qof walba uu isku dayo inuu ciido oo farxad waxaa laga yaaba qofkii shan iyo toban shaarkan la siiyo uu iska iibsado waayo waa maalin farxadeed lacagta ilaa la qiyaama baa dhici karta runtii magacayga horta waa axmed yaasiin faarax Een, waxaan jeclahay oo aan xiseeyaa marba isteelka isteel ka dambeeya inaan inaan gato sababtoo ah dee ciidan waa ciid farxadeed waa ciid muslimiintoo dhan wada farxsan yihiin waa ciid loo baahan yahay dadkoo dhan inay wada farxaan marka runtii si farxadda qofka usoo baxday wuxuu u baahan yahay inuu farxadda kasbado gatana dhar isaga isaga dharka ugu dambeeya ah ugu isteelsan ugu wacan ugu dadka ugu xiisa badan yihiin bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn magacayga waa cabdiqani maxamed cabdiraxmaan aad baan u faraxsanahay maadaama lagu jiro bishii barakaysaneed tobankii ugu dambeeyey dhallinyarada iyo ganacsatada iyo ururka iyo ururada gobolka inay ka qayb qaataan dhallinyarada ka farxiyaan oo aan- aan- aan dhallinyarada iyo aan ciyaalka aan helayn aan awoodin inay aan ka iibiyaan oo ka farxiyaan maalinta oo ay maalinta tahay maalinta aan- ay tahay eh, maalinta farxadeed weeye oo maalin ciid alfitriya marka inay inay ka farxiyaan maalinta ciidka oo aan- aan- dadkan aan- aan- aan awoodi kara waxooda inay ka farxiyaan aad iyo aad bay ugu baraarujireen cabdikariim magacayga waxaa weeye ibraahim faysal maxaa xasan oo ku magac dheer ibraahim alta horta maanta waa tobankii dambe rabadaan ugu jirnaa aad baan u faraxsannahay dhalintoo dhan aad bay faraxsan yihiin waxay jecel yihiin si fiican u yidaan aniguna aad baan u faraxsannahay anigu horta waxaan ku faraxsannahay aan doonaya inaan ku yido khamiis horta khamiisaa fiican waayo waa sunihii nebiga ruuxaantii waxaan ugu bishaareynayaa dhallinyarada oo soomaaliyeed ee islaamka iyo islaamka o dhan in lagu jiro tobankii dambe ee ciidka ay ku jirto leylatulqadrigu inay suwacan ugu dadaalaan markasta aan acmaasha wanaagsan xagga ciidka inay u diyaargaroobaan dhammaantoodna ay markasta ahaadaan u diyaar u ahaadaan ciidan fidriga
magaca
horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdikariim cali maxamed oo ku magac dheer cabdikariim karaama Een, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo ay tahay ee, caawa aanu iibsanayno dharki- dharkii ciidda oo ay ku- ku- aan ku jirno wixii aa, ee, dee, ee, ee, tobankii ugu dambeeyey waxaanu iibsanaynaa dharkii ciidda dharkii ciidduna horta dee waa waa dhar qurux badan baa la keenay steelkii ugu dambeeyey oo qof kasta dooqiisay ku xidhan tahay magacaygu waa iskariin yuusuf maxamed cumar waxaan jeclahay dharkan fashionka ee dhallinyaradu badan ama qaato haddise noocan wato oo kale ee, waa muryahan wacan turkishka suwaalada hadday noqoto lebiska xaragada hadday noqoto waa suwaaladan negtaya quruxda badan maasha allah marka insha allah kan dharkii hore ma ka duwan yahay maxaa ku doorataan dharka la keenaya markaa ma qaaliga ma quruxda marii aad iyo aad buu uga duwaya sanadkii hore waxaa maahan laakiin nooca hadda la keeno oo modern ee laakiin waa mari qurux badan oo wacan oo sanadkii hore sanad waa ka fiican yihiin Ee, magaca adiguna aniga walaal qadar maxmed cabdi baa la dhahaa kolley haddeer een, annagu waxaanu xiisanaa moolalka dambe iyo isteelka u dambeeyey sida een, dharka dharba dharku kasii cusub iyo kasii dambeeyo Een, saasaan jeclahay ka waran qofka dhallinyarada ee ciidaya oo kale imsaa ku filaanaysa qofka dhallinyarada een, hadba dee qiimahuusu yahay baa ku filnaanaya Een, haddii aan soo qiyaaso hadda qiyaaso een, ilaa een, 75 ilaa idin ilaa toddobaatan iyo shan doolar ilaa siddeetan aniga cabdilaahi xasan
wallaahi waxaan rajaynayaa anu horta dee qofada model buu leeyahay sidiisaba maxaa qofna dooqiisa uu ka ciyaaraa marka anu sidaba dee waxaan dooq ku leeyahay maxaaye saraawiisha jeemiska iyo jaakadaha suuliirhka qalliga allahu mustacaan garamada iyo kaba maxaa buudha dilahaydna
ka waran markaa xoogaa doorashada ma kugu yaraadkaataay oo inaad maantoo dhan wareegto marba raadiso shaygiyo haddadaasaan wareegayo waa walahay jaakadii haddadaasaan laha marka maxaaye dilahaydmo haddii aan waayo waa dirsanaya hargeysa dhallinyarada keliya maaha cidda wax iibsanaysaa ee odayaasha ayaa ka mida magacaa axmed ismaaciil xasan cali axmed ka waran adna waxbaa gadanaysa maxaa iibsanaysa waxaan doonayaa inaan iibsado dharkaan ku ciidi lahaa khamiiskaydaaan u jeclay inaan iskaga ciido cimaamadda iyo ah, waxaase ka sii fiican nabadgelyaduna inay fiican tahay nabadgelyana insha allah inaan nabadgelyo ku ciidno aad baa u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol waxa uu dhex tegay mid ka mid a suuqyada ku yaala magaalada laascaanood oo dadku ay si weyn uga dukaamaysanayeen iyadoo ciiddii loo dabaaldegay ismaaciil waxaa i muuqata sida laisku jirjiiraya meeshaasi qof waliba imaantao dhan gorgortan ka socday miiskan tag halkan tag dukaankan gal iyo caruurtii oo kule kan ma raba kaasaan raba maantana wax dalbanaysa absolutely haddii ciid la sheegay halkaasaa lagu ciidaa ama la iska daaya halkaasa intaasaa baan ku ciiday ismaaciil halkanna ka war halkanna waa la ciidayaa uun horta maalinta ciidda marka laguu sheego Ah.
maxaa dareenta halkan halkan ciidda marka la ii sheego waxaan dareema horta markiiba in ciid loo baahan yahay laakiin magaciin bay wadaagaan hay magac un bay ka siman yihiin waxaa jira laakiin haddana waa la ciidaystaa oo meelo badan oo lagu ciido oo caruurta la geeyo oo lagu cayaaro lagu damaashado way jiraan Hay.
laakiin waktigii baa aada ciriiri u ah aad iyo aad halkan dee waxa weeye waa aroortii wax laga yaaba shaqaa lagaa doonayaa fasax inaana dareemin inaad haddana inv- deegaankii inaanu ahayn kii oo kale adigu waa inaad samaysataa gacantaada waa inaad ku samaysataa waa inaad adigu abuurataa oo cid kuu camiraysa xataa inta badan waxaa laga yaabaa dariskaaga oo dhan inaad keligaa ka ciidayso absolutely duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan een dawaarlayaasha soomaalida ayaa meel ay joogaanba waxay inta badan dhacda in iyaga iyo macaamiishoodu ay ku murmaan een wakhtiga ay ku ballameen hawsha welibana xiliyadan la joogo kale ciidian ay soo dhowda oo qof walba ballankii aad u qabato markuu kaa rabo kuleeyahay sheegay ma dhammaystirta Ay.
ayagoon weli bilaabinba absolutely xiliyadan welibana aad bay u dhuuntaan Wa- wa- wa- wa is qarinayaan way isqariyaan sababtoo ah ballamaha iyo alaabtay samaynayaan iyo dad- tabartii baa kala yar iyo dadka xilligay doonayaan wix oo dhan isma isma keenayaan marka ugu yaraan dadka intooda badani waa inay ballantooda xilli dhaafta waabay dhaafaysaaba markaasaa laysku dhacayaa aawo maryadeedii aawo halkaa ma ii toosha maya weli hadhow soo noqo Marka maba la ni- ta- laak- xataa mararka qaar maryihii meel maba lagu ogaba Aad iyo- meel baa lagu ilooba laakiin ninba ninka qaylo badan waxaa laga yaaba inuu ka helo oo xogaa de inaad qabac yaran ku darto iyo qayladana ninka dee qayladiisa maxaa la yidhi ninka u- weedhaadu ya marka la- ninka laga yar aad u yar qaylqayliya wixiise waa waa ho- horaa loo sameynaya aad iyo aad marka waxaa kaloo x- qaarkood dadka qaybtood dee nimankana culays baa haysta dalab badan marka xilli ka faa'iidaysanayeen iyana wey waa dalabkiyo badan iyo iyagoon kale wixii kala xasayn karin kala xasayn karin iyo dee waxaa ku yar een, dhinacii tashiilaadka waxaa laga yaaba waqti badan inay ka qaadanayso surwaal inuu sameeyo ama inuu goono sameeyo ama inuu dee naqshadeeyo inay shaqaalaha markana kala qurxiyo.
badsadaan ay ahayd ismaaciil oo dad badanoo meelaha dee maraya la dakhligii, shaqaalaysiin sallacale baan inta la iskeenayn.
badsado dee dakhligiina isma keenayo isniintu doonaya inuu xoogaa jeebka ka yar gashado waaba intanba caashay marka wariyaha v o a magaalada jabuuti sagal siciid faarax ayaa waxay la kulantay xasan sheekh maxamed oo muddo dheer kusoo jiray hawd- hawsha dhartulista sidoo kalena dad badan oo dhalinyaro u badanna baray marka wuxuu ka hadlayaa waayo aragnimadiisa iyo dhinaca dhartulista iyo dadka xiliyadan oo kale sida ay ugu mashquulaan inay macnaa ballamaha iyo doodaha dhinaca dhex mara
xasan sheekh maxamed waa ruugcadaad tiro dharka muddo ka badan soddon sano waxa uuna waxbaray dhallinyaro aad u fara badan haddaba waxaan kala sheekaystay rabadaanka ciidda sababta inta badan dadka dharka ka tosha dadka tiro dharka ay inta badan uga cabtaan xilliyadan oo kale marka lasoo gaaro gabagabada ramadaanka ilaa waxaan ka shaqeynaya sagaal ilaa iyo kun sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatan kama bilaabay anigu een, ciyaal iskuula anigoo dawaarila ah ayaan galay maxaan ku rahdaa fankana galay markaas marka waxaan qaadan jiray qandarasada kooxda iyada kaadmaras iyo maxaan ku rahdaa fanaaniinta kale baan iga qaadan jiray marka haddii jira leeyahay dibadda u baxayno festival aanu ka qayb galayna ee, waxaan samayn jiray moodeelada ugu ee, ugu ee, fikrad ee, lagu ciyaari karo ee, ciyaarta ku wanaagsan ama hidiya dhaqanka ama kuwa kale maxaan ku rahdaa ciyaaraha kale kalaasiiga lagu ciyaaro waxaa la yidhi qofka een, waxbaro qof waa qof dee ummad dhan waxbaray weeyaan had iyo jeer rag badan baa guursaday oo reero ku haysto ilaa ima kuwa waxbarayo aad iyo aad dumar badanna waan baray run ahaan waxa ugu yarkaan kaa halkan eeg sidaan u goynayo wax marka had iyo jeer waxaa laygu tilmaamaa inta ugu een, ugu horeysa ayaa laygu tilmaamaa xagga dawaarka xagga googoynta iyo xagga tolmahaba marka qofku dee waxa la yidhi waari may sidii war ha kaa hadho marka waxa weeyaan een, waan ku dadaalay cidna waxba kama lexa jeclayo had iyo jeer oo qofku sidii uu wax u baran lahaa baan ku dadaalaa aan ku dadaalaa waqtigaygaan siiyaa siiyaa siiyaa aan uhuraa markaa marka aad iyo aad baan maaragtay ugu fiicanay xaggaas oo dad badan ma wax bara aad bay shaqadu u badataa lacagtu way badataa laakiin waxa weeyaan een, naftii baa laakiin raacaysa marka waxa weeyaan shaqada rabadaantu anigu run ahaan intii dambe waayadii hore waan waqtiga waan boobi jiray saasoo shaqada waan boobi jiray oo waxaa laga yaabaa inaan dhowr boqol oo shay tiri jiray laakiin imika waxaan jeclaaday in aan ka hakado oo aan shaqadii iska yareeyo si maga aan soonkayga iyo waxay cibaadadayda aan aan- maxaan ku dhahdaa aan u bogsaday rabadaanku wuu ka culays badan yahay maalmaha kale boqolkiiba boqol buu ka culays badan yahay waayo waxa weeyaan waqtigii markuu yaraado ee maxaan ku dhahdaa itaalkii yaraado waxaa waxaa imanaya isku dhac baa imanaya imika qof bad ballan u qaaday dhar buu kuu dhiibtay ballan baad u qaaday mid kale hadda dhar kuu dhiibtay ballan baad u qaaday mid kale hadda dhar kuu dhiibtay ballan baad u wada qaaday okay qof walba ballankiisii baad siisay toddoba cisho u kaalay lix cisho u kaalay sideed cisho u kaalay ayaad kala siisay mid walba waqtigiisii adigoo rumayn inaad rumayso ku tala jira ayaa waxaa dhacaysa mid aan wixiiba ogeyno isaguna keliya ahi oo macmiishii hore ihi inuu kuu yimaado oo dhayala walaa aroos baanahay wal imikada ayaa dhaqso ugu odhanaya lacagta intana wa- waa la biirinaya lacagtiina lama laab baa lagu siinaya marka waqtigii aad qofkii hore ka iibisay dib baad haddana u iibisay waxaa laga yaabaa eh, afartanka saacadood inaad iibiso maxaan wadhaa toddoba jeer maalintii iibisa laga yaaba ila waqti kale uma hayside been baa meesha imanaysa waxay ka dhigantay qof had wixiisii cuntay oo kale
marka inta badan waxaa la arkaa dadka dharka talo iyo dadka loo talo oo is haysta inta badan marka waxaa keentaa leeda shaxaadka adig ku samaysaan shaxaadka waqtiga lagu sameeye waqtigii la iibiyey qofkii waqtigiisii buu doonaya waqtigiisiina waa iibisay intaasoo jeer baa iibisay mid kalaa kugu imanaya sida waqtigiisii iibisay asaad maqlaysa haddii jeer dumarka iyo bishii hore aan u keenay sideedeedii marka waxaa laga yaabaa ti kalena inay ku daayata markaas idhaahdo adigaaba sideedii keenay kowdii baan keenay isla ti kalena qofkii kala joogo markaa in dumarku markay isku wada daraan intaas adigana waxaa kaa xumanaysa niyadii waxaan maxay isla wada keenay is wada ogeysiy yaad odhanaysa intaad ku jirteen shaqadan dhartuliinka maxaa kugu yaabadnaa oo kusoo maray dad ama dhar isku qabsateen ama wax xun dad idinku dhex mareen ama qof maxaa kugu yaabadnaayood tiri alla ileh maanta waa maanta iigu darnayd Ee, waxaa igu cajaa'ib badnayd nin baa yidhi sidee iyo tobankii may weeyaan marka waxaa la samaynayaa buu yidhi awr ayaan doonayaa buu aad u tasho koor surwaal iyo nigtay aad u samayso baan doonayaa buu karafaad oo caalanka somalilan aan u samaysaan doonayaa buu waayo awrkii baa la ii keenay awrkii baan qiyaasay inta mitir horta kalkiilee buu yidhi dee weligay awr maan qiyaasin ilayn surwaal awr iyo shamiis awr iyo maxaan ku dhaha koodh awr iyo karafaad awr tii igu darayd baya aan xisaabtii kalkiileeyo waasaa horta bal awrkan ma jiranaya horta wuu ka qalqalooc badan yahay markaasa leeyahy weliba xaggii habeedana een, inay muuqato lama doonayo haye daabada awrkii wuu saarayn doonaa waxa weeyaan iyadana q- hab gooniyaa loo samaynayaa madaxa awrka inuu wax arkaan la doonayaa si lala si la yidhaahdo qoor dheer buu leeyahay rashe- raqabad intaa leeg awrka mahalkan hoosaa lagaga xidhayaa nigtaynka mise waxaa lagaga xidhayaa dhudhuunta hore waxyaabaha igu cajaa'ibka badan baa intaas markaan ku wareeray inaan adeer iska kaxaysto ma doonaya anigu awr macalacagii hoosaa lagu sharamadowgii la igu yidhi oo meel walba la doonayo inuu calanka ka muuqdo weliba oo- oo oo aada u wada muuqdo calankii la doonayo qoortii dhabarkii dhinac walba ah taasaa isagana aniga igu wareer badnayd la cesoshay ma garanaya awrkii dibna umaan wareysan awr kalena qiyaastii haddii la awrka awrkii qiyaasti aad ka weynayso ilaa awr kalena u geli maayo ma ogtahay oo awrtii isku wada qiyaas way kala kuris dheer yihiin way kala garba dhaca dheer yihiin way kala qoor dheer yihiin waa lama bedeli karo marka waxa waxaa kaloo wada khasaaray noqonayaan ka kac bay noqonayaan wax dee labaatan qof xidhsan wuu xidhanaya awrkii sagal saciid faarax v o a jabuuti muxuu yidhi cashay ya xitaa or buu dhar u tolay Inta- inta dadka la iskala soo tegay Haye.
taasuu leeyahay way kala tuur weyn yihiin way kala weyn yihiin in xataa macakaba loo geliyo oo sagsaan loo geliya xataa laga dalbaduu yiri xitaa qaarkood buu harqaanla yidhi, maxaa ilaahay jarrabay adigoo miduu sameeyey baa mid aroos ku imanaya imikaba ii dhiib markaasuu leeyahay war waa lagaa soo horreeyey markaasuu leeyahay war lacagtaan kordhinaya haddeertaan een, een, igu dhaqso aad iyo aad aad iyo aad kaasina wuxuu ahaa xasan sheekh maxamed oo magaalada jabuuti ugu warramaya wariyaha v o sagaal saciid faarax haatanna kusoo dhawaada dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno beri waxaa la ciyaari doona kuwarafanalaha ee koobka euro ee waddanka faransiiska ka soconaya kulanka ugu soo horeeya maalinta berita dhici doona waxa uu yahay waddanka poland ayaa la ciyaari doona xulka dalka portugal labada waddan waxa ay isku dayayaan in midba midka kale uu dhinaciisa dhulka uu dhigay islamar ahaantaasina hore uu ugu sii gudbo samafaynalaha waxaa maalinta ku xigta oo julaay koodeeda ah wada dheeli doona wols iyo beljamka iyadoo maalinta kusii xigtana kulanka ugu xiisaha badan kulamadan kuwarafaynalaha uu dhici doona oo ah wadamada germany iyo italy labadan waddan ayaa hore u ciyaaray hase yeeshee waddanka jarmalka ayaan marnabo ka badanin kulamo caalami ah xulka waddanka talyaaniga waxaana ay doonayaan inay markan ay rikoorkaasi u yaallo wax ka beddelaan oo hore ugu sii gudbaan labada waddan ayaa ciyaaray kulankoodii ugu dambeeyey ee euro toban markaas oo xulka dalkaasi talyaaniga ay kaga soo gudbeen xulka dalka jarmalka laba gool iyo gool markaasoo labada gool xulka dalka talyaaniga uu dhaliyay ciyaaryahan mario balotelli golka keliya ee ay heleen xulka dalkaasi uu u dhaliyay ciyaaryahan muusi dozil si kastaba haatee dhegeystayaal haddii markan dhinaca kale aan idin dulmarno qodobada kale ee ciyaaraha ee goosgooska ahi naadiga real madrid ayaa isku dayeysaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee bayan munich iyo xulka dalka austria david alaba wadaxaajoodiyo ayay kula jirtaa kooxda kubadda cagta ee bayer munich waxaana ay isku dayayaan in ay alaba ka dhadhici in uu ku soo biiro gegada barnabeo stadium wararka soo baxay waxaay sheegayaan in adduun lacageed oo gaaraya lixdan iyo shan milyan oo lacagta yuuraha ay ku doonayso naadiga kubadda cagta real madrid in ciyaartooygaasi ay kula soo wareegto zinedin zidan tababaraha real madrid ayaa doonaya in difaaciisa uu adkeeyo siday qorta jariirada es carlo angelotiga hogaamiye bayer munichna waxaa wararku ay sheegayaan inuu isaguna uu ka doonayo kooxda kubadda cagta ee real madrid ciyaaryahan ravial vran si uu isaguna markaasi dhinaca difaaca uu u xoojiyo kooxda kubadda cagta ee bayer munich naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay sii horumarinay gegada ay ku ciyaarto naadigaasi ee camnu stadium oo hadda qaada sagaashan kun oo taageerayaala waxaana ay doonaysaa inay ka dhigto ilaa iyo boqol iyo shan kun oo taageerayaala mashruucan cusub oo shaaca laga qaaday ayaa waxaa ku bixi doonaa afar boqol lixdan iyo shan milyan oo lacagta geniga starlinkahi waxaana la rajaynaya inuu bilowdo laba kun toddobiyo tobanka ryan gigiska naadiga kubadda cagta manchester united sagaal iyo labaatanka sana la joogay ayaa la rajaynayaa in ugu dambeyn uu boorsooyinkiisa ka qaato naadigaasi ciyaaryahan ryan gigis oo hore ugu soo qabtay naadiga kubadda cagta ee manchester united xilal kala gedisan oo uu ku jiro tababar ku-xigeenka naadiga kubadda cagta manchester united ayaa waxaa la rajaynayaa inuu ku dhawaaqo inuu ka tagayo naadiga kadib markii loo soo bandhigay door ka liita midkii uu kula joogay naadiga kubadda cagta manchester united markii ay tababarayaasha ka hayeen david moyes iyo louis van hall wararka kale waxay sheegayaan in sagaal iyo labaatanka sana ciyaartooyga kusoo qaatay naadiga old travard ka xirta manchester united ay sidoo kale naadigu uga baxday heshiisyo hore ee ula gaartay oo ka mid ahay in marka labada tababare kadib uu isagu noqonayo tababaraha naadiga kubadda cagta manchester united hase yeeshee tababare cusub loo magacaabay naadiga united oo ah jose morino oo isaguna door ka liita doorkii david moyes iyo louis van hall usoo bandhigay manchester united ayaa la rajaynayaa in ay bixiso lacago oo uu ryan gigiskaasi labayo afartan jirka ay ku leeyihiin naadiga kubadda cagta united haddii shaqada uu isaga tago dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaa inoo joogto
aad yaad u mahadsan tahay jamaal axmed cismaan haatanna mar kale aan laascaanood ku noqono waryaha v o a cabdikariin olol iyo xubintii baraha bulshada
qodobkeenna ugu horreeya aynu ku soo qaadan doono baraha bulshada iyo waxyaabaha ugu hadalaynta badan ayaa wuxuu yahay waxaa baraha bulshada ee mareegaha wararka aadka loogu soo qaatay lamaane ka soo jeeda dalalka tuunis iyo faransiiska oo la yaab ka dhigay xaflad aroos oo ka dhacday magaalada tunis kadib markii labada lamaane intii xafladdu ay socotay ay dhex martay tartan dhinaca feerka ah lamaanahan ayaa marka ay feertamayeen waxay xidhnaayeen dharka arooska loogu talagalay waxaana tartanka feerhka garsoore ka noqday albiitara caanka ah guddida olombikada dalka tuunisiya arrinkaas aada ugu qosleen dadkii halkaasi ka soo qeyb galay dadka isticmaalo baraha bulshada ayaa si weyn waxay usoo qaateen sawirada wiilka iyo gabadha feeryahanka ah kuwaasoo ay sheegeen shaqadooda inay tahay inay ku soo bandhigaan arooskooda qodobka kale aynu ku soo qaadan doono baraha bulshada ayaa wuxuu yahay nin ka soo jeeda california ayaa barkad lagu dabaasho ka samaystay kun iyo shan boqol oo caag oo nooca kookohoolada ah halkaasoo baraha bulshada lagu faafiyey ninkaasi oo barkadaasi ku dhex jira kanoo lagu magacaabo teres ayaa wuxuu barkad faaruqa ka buuxiyey cabitaanka kokokolo kuma uusan ekaanin sharaabkaasi caagaga uu ka shubay balse waxa uu bilaabay inuu sidoo kale halkaasi uu ku daro barafuu jijebiyey shaqada kale uu qabsaday ninkan ayaa waxay ahayd inuu iskii isaga duubo muuqaal uuna soo geliya barta uu gaarka ugu leeyahay youtube-ka isagoona ay agtaale diyaaradaha nooca sawirada qaada isagoona ku dhex dabaalanaya halkaasi sharaabkan cabitaanka ee coca-cola ayaa xadi ahaan u dhigmaya lix kun iyo sideed boqol oo litir qodobkeena ugu dambeeya aynu dhegaystayaal ku soo qaadan doono baraha bulshada iyo mareegaha iyo waxyaabaha ugu hadalaynta badan ayaa wuxuu yahay waxaa mar keliya qabsaday baraha bulshadu ay ku xidhiidho warar ku saabsan inuu dhashay dalka kuweyt oo mar keliya guursaday afar haweena lana aqalgalay arrinkan oo noqday mid si weyn looga hadalhayay baraha bulshada isbuucan oo dhan ninkan oo lagu magacaabo amiin ayaa sheekooyin kala duwan laga sheegay dhaqaalaha ku baxay arooskan ayaa gaadhaya adduun dhan afar boqol oo kun oo dirham lacagta dalka kuweyda waxaana la sheegay lacagtan badankeed inay ku baxayso meherka xawlooyinkaasi uu ninkani la aqalgalay muuqaallo iyo sawirro laga soo qaaday ayaa muujinaya afarta haween ah oo dhinacyada ka taagan iyo ninkaas oo waraysiye uu siiyey warbaahinta si weyn ugu faraxsan arrinkaasi dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah dhammaanta iyo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijkaasi inoogu soo diyaariyey magaalada laascaanood wuxuuna kaga hadlayay waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada rabadaan mubaarak idilhaantiima meel walbaad nagala socotaan haatanna gebagabada idaacadda ayaan kusii dhownahay qasiidoo nebi ammaan ah ayaa idinku soo maqan
idaacadii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayaa intaa ku eg waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idma galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan